halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay idinku sii wadi doonnaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu ku guda jirnay kitaabkii nebi ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran tacliin aad u badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan markii ay dunidan joogaan
begradu ku curagtayo abu nagacayni cebiyo ciqaabbegradu ku curagtayo nagacayni abow cebiyo ciqaab cilmigiisa midkaan cidla koobinow naga caymi abow cebiyo ciqaab aduu ku curatayo cibsiyo cuskaasho kan ku cambaxo naga caymi abow cebiyo ciqaab markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay soofaar oo wareeggiisii labaad ku qaatay hadalka oo wuxuu yidhi iyadoo ay la tahay in nebi ayuub dembiile ahaa guulaysashada sharroowyadu way gaaban tahay weli hadalka waxa wato soofaar oo wuxuu haatan leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka labaatanaad aayadaha siddeed ilaa toban sida tan sida riyo ayuu u libri doonaa oo lama heli doono hubaal waxaa loo eryi doonaa sida riyada habeenka ishii isaga aragtay mar dambe ma ay arki doonto oo meeshiisiina mar dambe uma ay jeedi doonto carruurtiisu waxay wax ka baryi doonaan masaakiinta oo gacmahooduna dib bay u celin doonaan maalkiisa waxaa haddaba idinku leeyahay waxay u muuqataa in dadka ay noqdaan kuwa gaari waayey halkii ilaah uu la doonayey mararka qaarkood waxaa kaa yaabinaya in khubarrada saynisku ay taariikheeyaan dhagaxyada qaar oo waxay leeyihiin wuxuu gaarayaa ilaa iyo malaayiin sannadood haddaba qofka qudhiisa boqol sannadood ma gaaro haddana wuxuu ka hadlayaa sannado hore iyo taariikh dheer inkastoo nolosha aadamiga ay kooban tahay haddana waxay ka hadlayaan taariikh hore waxaana soo baxay in waxyaabaha ay taariikhaynayaan ayan ahayn sida ay u taariikhaynayaan waxaa cad in dadku uu gabay heerkiisii waayo waxaa qoran dhammaan way wada dembaabeen oo gaari waayeen ammaanta ilaah maadaama aan rumaysanahay intaasu ay dhab tahay haddana waxaan rumaysanahay inaan leennahay nolol daa'im ah taasaana ahmiyaddu ay noqonaysaa waxa ahmiyadda lahina ma ahan wixii la soo dhaafay ee waa waxa soo socda soofaar haddaba ugu yeeri maayo nebi ayuub inuu ahaa mid shar leh laakiin wuxuu ugu yeerayaa laba wejiile hadalkan uu soo jeedinayana wuxuu kaga hadlayaa un sida kan sharka leh uu u dhacayo wuxuu leeyahay in kastoo uu sharrowgu magac yeesho haddana derajadiisii hoos bay u sii dhacaysaa wuxuuna isleeyahay ayuub wuxuu ahaa sharrow isqariya sababtaas aawadeed baa waxa kan ay ugu dhaceen haddaan haddaba horay idinku sii wadno kitaabkii nebi ayuub cutubka labaatanaad aayadda kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan lafihiisana waxaa ka buuxa xoogga dhallinyaranimada laakiinse ciidda dhexdeedu la jiibsan doonaa isagoo haddaba weerarka ayuub sii wada ayuu haddana soofaar leeyahay sida ku qoran aayadda shan iyo tobanaad ee isla cutubkan labaatanaad sida tan isagu maal buu liqay laakiinse mar kaluu soo mantagi doonaa oo ilaah baa calooshiisa ka soo saari doona haddaba waxyaalahaas oo dhan buu ku eedaynayaa nebi ayuub soofaar oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu haddana leeyahay sida ku qoran cutubka labaatanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa kow iyo labaatan sida tan waayo wuxuu dulmay oo dayriyey masaakiinta oo wuxuu xoog ku qaatay guri uusan dhisin uurkiisu xasiloonaan ma lahayn taas daraaddeed waxa uu jecel yahay oo dhan waxba kama uu badbaadin doono wuxuu liqay wax ka hadhay lama arkin sidaas daraaddeed barwaaqadiisu siima raagi doonto wuxuu haatan leeyahay ninka ceenkaas oo kale ah balaayooyinkaas baallaasan doona wuxuu kaloo leeyahay waa sida aragtishareed iska baaba'da wuxuu leeyahay sharka uu muudsanayo ee la macaan ayaa dacar ku noqday waana sida cunno oo kale laakiin ilaah wuxuu ka yeeli doonaa in barwaaqadiisu ayaan sii raagin oo si qasab ah ayaa ilaah uu kaga qaadanayaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka labaatanaad aayadda saddex iyo labaatanaad ee baalka lix boqol toddoba iyo lixdan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan markuu ku dhow yahay inuu calooshiisa buuxsado ayaa ilaah wuxuu ku soo tuuri doonaa kulaylka caradiisa oo wuu ku soo shubi doonaa intuu wax cunayo inkastoo aan sharrowgu wax reebayn oo uu cir weyn yahay haddana wuxuu ku dambaynayaa buu soofaar leeyahay fakhri oo weliba waxaa ku dhacaya caradii ilaah soofaar wuxuu ka hadlayaa kan sharka leh waxaanay la ahayd in ayuub sharrow uu ahaa oo ilaah caradiisii ay saaran tahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayuub cutubka labaatanaad aayadaha lix iyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan waxaa qoran sida tan gudcurka oo dhanna waxaa meel loogu kaydiyey qasnadihiisa oo dab aan la afuufin ayaa isaga dhammayn doonaa wuuna baabbi'in doonaa waxa teendhadiisa ku dhex hadhay samooyinku waxay daaha ka qaadi doonaan xumaantiisa oo dhulkuna isagu ku kici doonaa hodanka reerkiisu wuu ka dhammaan doonaa oo maalinta carada ilaah ayaa maalkiisu libri doonaa waxaa soofaar leeyahay dab baallaasan doona kan sharka leh maalkiisa oo hodantinimadiisana waa baabbi'i doontaa oo buu yidhi meel uu ku baxsanayo ma jiraan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka labaatanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan intaasu waxa weeye qaybta ninkii shar ahu uu xagga ilaah ka helayo iyo wixii ilaah dhaxal ahaan ugu amray haddaba waxyaabahan uu sheegayo oo dhan wuxuu ula jeedaa nebi ayuub oo uu isagu u malaynayo inuu yahay nin shar leh hadalka ceenkaas ahna waa u daran yahay nin waliba oo ku jira xaaladdii nebi ayuub oo tabaalaysan ha yeeshee nebi ayuub wuxuu diyaar u yahay inuu u jawaabo wuxuu doonayaa inuu isdifaaco oo si adag buu kaga jawaabayaa eedahan dahsoon oo soofaar uu u soo jeedinayo nebi ayuub isagoo ku tilmaamaya ninka sharka leh waxaannu haatan soo gaarnay cutubka kow iyo labaatanaad oo ka hadlaya ama lagu qoray jawaabtii nebi ayuub waxaan u malaynayaa inay wanaagsanaan lahayd inaannu waxba ka jawaabin hadalkii qaraaraa ee soofaar laakiin waa inuu iska difaacaa eeddii uu ku soo oogay wuxuu iminka ku leeyahay waxaan la tabaalaysanahay eeddiinna beenta ah wuxuuna codsi u dirsanayaa ilaah wuxuu kaloo ku raacaya in kuwa sharka leh la ciqaabi doono laakiin wuxuu ku adkaysanayaa inaan hadallada soofaar iyo hadalladii kale ee saaxiibadiisba ayaan qusaynin haddaan idiin bilowno jawaabtii nebi ayuub sida ay ugu qoran tahay kitaabkan ku magacaaban cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa saddex ee baalka lix boqol toddoba iyo lixdan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan markaasaa ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi maqla oo warkayga aad u dhegaysta oo tanuna ha noqoto wixii aad igu qalbiqaboojisaan bal mar ii oggolaada aan hadle oo kolkii aan hadlo dabadeed iska sii majaajilooda haddaba ayuub wuxuu doonayaa inay maqlaan oo wuxuu isagoo majaajiloonaya leeyahay qalbiqaboojinta haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka kow iyo labaatanaad aayadda afaraad waxaa qoran sida tan balse anigu dad baan ka ashtakoonayaa maxaan u ahaan waayey mid aan dulqaadan wuxuu haatan xusuusinayaa inaannu dad ka ashtakoonaynin wuxuu gargaar weyddiisanayaa ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi ayuub baalka lix boqol toddoba iyo lixdan ee axdigii hore cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha shan ilaa toban waxaa qoran sida tan bal i-eega oo yaaba oo afkiinna gacanta saara oo xataa markaan soo xusuusto waan welwelaa oo jidhkaygana waa hoog iyo ba bal maxay kuwa sharka ahu u noolaanayaan oo ay u gaboobayaan balse maxay xoog badan u yeeshaan farcankooda iyagoo la jooga hortoodu ku xoogaystaa oo dhashoodiina hortooday ku dhisan yihiin reerahoodu cabsi way ka ammaan galeen oo ushii ilaahna iyagama kor saarna dibidoodu way dhalaan oo marnaba ma dhalays ma noqdaan sacyahooduna way dhalaan dhicis mana keenaan wuxuu haatan nebi ayuub tilmaamayaa fikraddooda khaldan marka la eego dooddii ay soo jeediyeen kuwa sharka leh ayaan sida badan wax dhibaato ah kala kulmaynin noloshan bilxaqiiqa wayba baraaraan welibana mar waliba lama hareereeyo oo qaarkoodna cimri dheer bay gaadhaan oo hantidoodana lagama dhaco oo carruurtooda ayaa dhaxla haddaan doodda ayuub horay idinku sii wadno ayaa iminkana aan eegaynaa kitaabkii ayuub cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha kow iyo toban ilaa saddex iyo toban waxaana qoran sida tan dhallaankooda dibadday u baxshaan sidii ari oo kale oo carruurtooduna way cayaaraan waxay ku gabyaan daf iyo kataarad oo dhawaaqa bibiilaha ay ku reereeyaan cimrigooda waxay ku dhammaystaan barwaaqo oo dabadeedna daqiiqad ayay shi'ool wuxuu ayuub ku doodayaa in kuwa sharka leh qaarkood ay ka magan galaan baaba ku yimaada oo welibana ay cimri dheer gaaraan oo maalkooduna ay uga tagaan carruurtooda wuxuu leeyahay carruurtooda way farxaan oo iyagoo farxad la gariiraya ayay goobaha caweysyada ah ka boodaan iyagoo sida abbaarta ah leh hoobeeya hoobeeya hoobeeya hannahaabaan nimaan helnaa ma habboone haddaan soo koobno ayaa ayuub wuxuu leeyahay saaxiibayaal macnuhu ma ahan in nin waliba oo shar leh dunidan looga aarsanayo waxaanan isleeyahay fikradda ayuub dad badan baa qaba waana in nin waliba oo shar ah aannu dhibaato kala kulmaynin dunidan daa'uud oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka toddoba iyo soddonaad aayadda shan iyo soddonaad oo leh waxaan arkay ku shar leh oo dulun badan oo isu kala bixiya sida geed cagaar ah oo dhulkiisii ka baxay xitaa haddii aynu hareeraheenna eegno waxaad arkaysaa kuwo badan oo lacag ka tabcay bililiqo iyo boob waxaad arkaysaa kuwa dadka dili jiray haddana lacag badan haysta waxay ku hodmeen inay dadka unuunka gooyaan xoolahooda dhacaan dabeetana waxay iska dhigayaan kuwa xaq ah oo iyaga goobaha wax lagu caabudo kaaga horreeya ayuubna wuxuu leeyahay kuwa sharka leh way hodmaan oo dunidana maal bay ku yeeshaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaa qoran sida tan laakiin waxay ilaah ku yidhaahdaan war naga tag waayo dooni mayno aqoonta jidadkaaga waa maxay ilaaha qaadirka ah oo aan u adeegayno balse maxaa faa'iide ah oo aannu ka helaynaa haddaan isaga u tukanno wuxuu leeyahay kuwaas sharka leh ilaah danka ma lahan oo ilaah bay caayaan oo waxay yidhaahdaan ilaah uma baahnin oo jidadkiisana dooni mayno waxay la tahay oo ay isleeyihiin maxaa ilaah idin kordhinaya oo aynaan heli karin weli waxaannu ku dhex jirnaa kitaabkii nebi ayuub cutubka kow iyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan bal eeg barwaaqadoodii gacantooda kuma jirto kuwa sharka ahna taladoodu way iga fog tahay ayuub wuxuu leeyahay anigu kuwaas sharka leh qayb kama ahi oo layguma tirinayo waxaa kaloo uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka kow iyo labaatanaad aayadda toddoba iyo tobanaad ee baalka lix boqol siddeed iyo lixdan ee axdigii hore sida tan imise jeer baa laambada kuwa sharka ah la demiya oo imise jeer baa ilaah isagoo cadhaysan xanuun u qaybiya wuxuu ku leeyahay kuwa sharka leh dadka kama dhibaato badna haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa labaatan waxaa qoran sida tan oo ay sababtaasi aawadeed u noqdaan sidii xaab bal ka horreeyo iyo sidii buunshe oo duufaanu kaxeeyo idinku waxaad tidhaahdaan ilaah xumaantiisii wuxuu u kaydiyaa sharrowga carruurtiisa haddaba isagu sharrowga ha ugu abaalgudo si uu laftigiisa u ogaado aawadeed indhihiisu ha arkeen halligaaddiisa oo isagu ha cabo ilaaha qaadirka ah caradiisa wuxuu ku leeyahay ninna geerida kama baxsado oo wakhtiga sharrowga uu dhimanayana waa la soo gaarayaa oo sida dadka kale ayay u dhimanayaan maalintaas waxaa dul imaanaya xisaab oo xukunka ilaah baa ku dhacaya wuxuu ayuub u muujinayaa saaxiibbadiis in maahmaahyadoodu aanay mar waliba ahayn mid runta ku sallaysan ha yeeshee loolama jeedo inaannu ilaah la xisaabtamaynin sharrowga inkastoo dunida uu ku helo nolol wanaagsan mararka qaarkood kuwa sharka leh waxay kaloo ku raaxaysan karaan marqaanka iyo qamriga sharka uu ku jiro waayo kuwaas laga heli maayo meesha dadka dunida oo dhaniba hayaanka u yihiin nebi ayuub wuxuu ku niyadsan yahay in ilaah uu xukumi doono sharrowga oo taasi su'aal kama taagna haddaba haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha sagaal iyo labaatan ilaa soddon ee baalka lix boqol siddeed iyo lixdan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan miyaydnaan weyddiin kuwa jidka mara oo miyaydnaan garanaynin calaamooyinkooda iyo in ninkii sharrow ah loo celiyey maalinta balaayada iyo in hore loogu sii kaxaynayo maalinta carrada kuwa sharka leh waxay helayaan qaybtii sharnimadooda mar waliboo ay tahay xitaa ha noqoto wakhtiga la hor imaanayo carshiga cad ee weyn ee xukunka sida laynoogu sheegay kitaabka muujintii markaasoo qof waliba uu ka hor muuqanayo carshiga cad ee weyn ee ciise masiix micno yeelan mayso sida noloshooda dunida ay tahay kuwa boobka iyo dhaca ku nool waxaa xaqiiqo ah inay jirayso maalin la baabi'inayo baryaha kan waxaad mooddaa in dadku ay iloobeen xisaabta ka dambaysa waxaanaad arkaysaa nin qof ku dilaya wax aan qiimi lahayn sida isagoo leh wuu i caayey ama wuxuuba doonayaa inuu wixiisa qaato markaana wuxuu bilaabayaa inuu dilo qof aadami ah si uu wixiisa u qaato waxaanan arkaynaa haddaba in soofaar jawaabtiisii ay dhammaatay wuxuuna u sheegay soofaar iyo raggiisii in sida iyaga ay la tahay aanay waxba u dhicin waxaan kaloo arkaynaa in ayuub weli xaq uu isla yahay mana ka muuqato haatan fikir uu ku muujinayo toobadkeen inkastoo dhibkii gaaray aannu mas'uulka ahayn dembi uu falay laakiin haddana aadamiga dembi lagama waayo oo markii dhibaato ceenkaas oo kale ah ay timaado waa wax wanaagsan in dembi waliba oo noloshaada soo galay aad ilaah u qirato waxaa markaasi intaa ku soo dhammaanaya cutubkii kow iyo labaatanaad waxaanan si deg deg ah idinku bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka laba iyo labaatanaad cutubkan laba iyo labaatanaad wuxuu ka hadlayaa hal mawduuc waxaana weeye wareeggii saddexaad ee doodda waxaana qaadanaya elifas waxaan doonayaa inaan idiin sheego dhegaystayaal inuu jiro dagaal ruux ahaaneed oo dunida ka socda sida aynu ka baranayno kitaabka nebi ayuub waxaan garanaynaa in nebi ayuub la soo weeraray oo waxaa hadal been ah ka sheegay shayddaanka oo wuxuu ilaah ku yidhi ayuub ma waxtar la'aan buu kugu caabudaa waxaad markaasi xusuusataan in elifas uu ahaa nin khibrad weyn lahaa waxaana uu horay u arkay muuqaallo waa nin haddaba xagga ruuxa u jinjeera oo la odhan karo waa ahluddiin inkastoo aannu garan xaalka iyo dhibka haysta nebi ayuub wuxuu leeyahay wax baan arkayaa haddaan markii ugu horraysay idiin bilowna doodda elifas ee wareegga saddexaad ayaannu eegaynaa baalka lix boqol sagaal iyo lixdan ee axdigii hore cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan markaasaa elifas oo ahaa reer teemaan u jawaabay oo wuxuu ku yidhi ma nin baa ilaah wax u tari kara hubaalkii xikmad lahu isagaa wax isu tara haddaan soo koobo elifas bacaad buu toobin ku hayaa oo ma garan dhibaatida nebi ayuub sababtaas aawadeed isagu innaba garan maayo nebi ayuub xaalkiisa hase yeeshee hadalka elifas uu leeyahay waa run oo nin ilaah wax u tari kara ma lahan innagaa ilaah u baahan dhegaystayaal ciise masiix oo ka hadlaya howlaheenna ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda tobanaad sida tan sidaas oo kale idinkuna goortaad samaysaan wixii laydinku amray oo dhan waxaad tidhaahdaan addoommo aan waxtar lahayn baannu nahay wixii aannu lahayn inaannu samayno ayaannu samaynay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi ayuub cutubka laba iyo labaatanaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan balse ma ilaaha qaadirka ah baa xaqnimadaada ku farxa mase faa'iido bay u tahay isaga inaad jidkaaga qumaatisid waxaa soo baxaya in raggan ayaan soo saarin ninkan dhibaatadiisa welibana xal ma hayaan welibana awood uma lahan ay ku qalbiqaboojiyaan oo ay caawimaad ku siiyaan ninkan saaxiibkood ahaa ee tabaalaysan xitaa haddii uu yidhaahdo nebi ayuub xaq baan ahay macnuhu ma ahan in ilaah aad u caroonayo waxa ahmiyadda lehna waxa weeye inaan hal ku xidhnaanno halna iska eegno waa inaan ku xidhnaanno ilaah taasoo lagama maarmaan ah halna waa inaan iska eegno oo yaanay inala noqonin in falimaheenna iyo camalladeenna aan ilaahayaga kaga farxin karno haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi ayuub cutubka laba iyo labaatanaad aayadda afaraad ee baalka lix boqol sagaal iyo lixdan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan war macabsidaada daraaddeed buu ku canaantaa oo saas daraaddeed miyuu dacwad kuula galaa haddaba elifas wuxuu nebi ayuub weydiinayaa war xaqnimadaada iyo kaamilnimadaada aawadood miyaa ilaah uu kaaga cabsanayaa inuu wax kugu dhufto waxaa garasho u baahan marka ilaah uu leeyahay ayuub waa xaq in xaqnimadiisu ay ku timid allabariga uu bixiyey ee wiilashiisa iyo gabdhihiisa aawadood loo hibeeyey ilaah ka warwareegi maayo haddii uu soo muraado ama u soo muraado nebi ayuub waxaa cad in ninkan dhibaato iyo xiisadi ay qabsatay haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii nebi ayuub cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha shan ilaa toddoba waxaa qoran sida tan sowsharkaagu ma badna xumaatooyinkaagu dhammaad ma laha waayo sababla'aan baad walaalkaa rahaamad ugu qaadatay oo kuwii arradnaana dharkoodii baad ka muruxsatay kii daallanaana ma aadan siin biyo uu cabo oo kii gaajaysnaana cuntabaad ka hagratay haddaba eliifas baqaylnimo ayuu maanka ku hayaa oo wuxuu isleeyahay ayuub mindhaa dad buu cunno ka baqaylay haddaba eliifas aragtidiisa dad badan baa qaba oo markii ay arkaan nin masiibo ay qabsatay waxay odhanayaan sidaas iyo sidaas bay masiibadu ugu dhacday oo inkaartu halkaas iyo halkaas bay uga timid marka eliifasna wax buu mala malaynayaa ha yeeshee wax cad ma hayo dabeecadaha qaabka daran ee elifas ayaan innaba caawinaynin nebi ayuub wuxuuse ka qaadayaa ad adeeg iyo inuu isdifaaco haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii nebi ayuub cutubka laba-iyo labaatanaad aayadaha siddeed ilaa kow iyo toban ee baalka lix boqol sagaal iyo lixdan ee axdigii hore ayaa waxaa qoran sida tan laakiin ninkii xoog badnaa isagaa dhulka haystay oo ninkii sharaf lahaana isagaa dalka degganaa carmalada baad gacanmarnaan ku eriday oo agoonta gacmahoodiina waa la jebiyey sidaas daraaddeed waxaa hareerahaaga ku wareegsan dabinno oo waxaa ku dhibaya cabsi kedis ah ama gudcur aadan waxba ku arki karin oo waxaa ku qaraya biyo aad u badan haddaba elifas waxay la tahay waxyaabaha kor uu ku soo xusay inay ahaayeen dembiyo laga yaabo in nebi ayuub uu sameeyey wuxuuna u digayaa nebi ayuub oo wuxuu leeyahay ilaah wuu ku eegayaaye ka soo noqo dembigaaga ayuubna ma xusuusto dembi ceenkan ah oo uu galay aayadda laba-iyo tobanaad ee isla cutubkan laba-iyo labaatanaad ayaa waxaa ku qoran sida tan warsow ilaah kuma jiro samada sare oo bal eeg xiddigaha dheeraantooda iyo siday u sarreeyaan reeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin